بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين kelimadeeni shan iyo labaatanaad waxaan kaga hadlaynaa zakaatulfitri zakaatulfitri sakadii soonka markii laga anfuro waajibaysay baan ka hadlaynaa sakaatulfitri waxaa loogu magacaabay hada min baabi idaafati shay ilaa sababihi shayga sabab sakada u ah inay waajibto waa soonkii oo awal dadka ay afqabsanaayeen oo la furay afkii baa la yidhaahdaa fitri waa afurid waay markaas sababta keentay in sakadan waajibtay soonkii oo dhammaaday waay ee awalkii hore la soomanay dadka isu bedeleen inay macnaha soonkii ay joojiyaan marka sakadaas ayadaa sakaatulfitri ee waajiba midii oo kale waan hadda kasoo hadlaynay oo maalka ka waajibtaoo kale idna u waajibtaa waxaana uu asalka ah nabiga hadalkiisa fii xadiid ibni cumar uu yidhi farada rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam sakaata alfitri saacan min tamrin aw saacan min shaciirin cala alcabdi walxuri waaldakari walunthaa walsagiiri walkabiiri min almuslimiin wa amara an tu-addaa qabla khuruuji annaasi ila asalaa xadiidkaas waa soo koobay sakaatulfitriga ayada dhan way kooban tahay hadalka laga leeyahayna wuu kooban yahay ibnu cumar wuxuu iri nebigu wuxuu nagu farad yeelay sakaatilfitri anfuritaanka sakadeeda inaan bixinno saacan min tamrin saac ama suus ay tiraa soomaalida inaan bixinno oo timir ah liannahu wakhtigaas nebiga caleyh salaatu wasalaam timirta raashiinka lagu qadayo lagu quraacday qeyb ka ahayd aw saacan min shaciir ama saac kale oo shaciira waa misigadeenna beriiska ay ag tahay waana ka fududahay hadeertaan caalamkan jiro xoolaha unbaaba la siiyaabo sida ay gaareen wakhtiga nebiga ninkii helaa nasiib lahaan jiray marka raggaas sidaas ku noolay baa yaa diintaas wax u qabtay ummadii oo dhan faafiyey diinta ilaahay qaaraadka dhan kala gaarsiiyey waxay cunayna waa wax sidaas oo kale marka wuxuu ku farad yeelay cala alcabdi walxuri ninka addoonka iyo ninka xurkaa cabdiga xoolihiisa waxaa lagu leeyahay cabdiga in laga bixiya sayidkiisa ka bixinaya asiga xoolama leh xurigana waa ninka aanan aan addoonka ahayn wadakari walunthaa baa lagu leeyahay rag iyo dumar alsagiir walkabiir mid weyn iyo mid yar oo min almuslimiina ah marka waxaa weeyaan ninka sakada laga bixinaya iyo ninkay ku waajibaysaba waa inay muslin ahaadaan hadduu addoonkii gaal yahay waxba lagaama rabo laakiin inuu muslimaada min almuslimiina ninka sakada bixinaya hadduu uusan ahayn muslim saka kuma waajibayso markaasuu ibnu cumar wuxuu iri amara bihaa nebigu wuxuu amray an tu-addaa sakadaas in la bixiyo qabla khuruuji innaasi ila salaa salaada ciidda intaan loo bixin horteed markii qoraxda ay dhacdo habeenka ciidda laga bilaabo ilaa salaada ciidda intaan loo bixin ka hor intaa dhexdeeda in lagu bixiy buu nabiga caleyh salaatu salaam yiri ayib marka waa noo imaan doontaa oo ninkii salaada kadib mariyo salaada ciidda ah maka ansaxay mase maya aathimna waa noqonaa nin dembaabow noqonaya lianna waxay noqonaysaa salaad waqtigeeda laga daahay oo kale walow ana shaaficiya ay leeyihiin maalintaas oo dhan maxalul ikhraaj waa oo salaadii ciidbuu nebigu ku qeyday ayagana maalintii oo dhan ay xukumkooda siiyeen sida raajixa sida jumhuurta qabaan waay waa salaada ciidda waqtigeeda ku ogyahay qofkii hadduu iloobo ama uu makansa waayo xoolihii waa keenay ciddii faqiirka intuu ku raadinayaba salaadii la galayba waa dukanay waa iska bixinay cudurtaas macduur waay laakiin ninkii cudur la-aan dib u dhigay sida raajixa qalla oo lagu leeyahay waa iska bixinaya waqti kastaba laakiin wuxuu noqonayaa nin dambaabay oo waktigii loo ku habboonay dib uga dhigay marka yay ku waajibtaa shakhsi kasta oo muslima oo haysta raashiinka maalintii habeenka wax ku filan wax ka badan haysto haddaad raashiin haysatid oo maantii habeenkaadii caruurtaadi iyo nafaqada ciddii ku laasimtay keli a haddaad haysatid wax lagaama rabo wixii ka badan wixii saac wixii intaas ka badan waxa weeyaan waa kugu waajibay inaad bixiso qowl jumhuur waay abuu xaniifa unbaa keligiis ka qabo qofka qaniga oy sakada ku waajibaysa sakadii maalka aan kaga hadlayna ciddii ku waajibaysa unbay sakaatulfitrin ku waajibaysa ee laakiin nin haysto wax maanta iyo habeenkani wax lamid ee kuma waajibaysa imaamkaas keligiisaa qabo laakiin jumhuurtaa ka raajaxsan ayib sakaatulfitri laba sabab bay u waajibtay laba xikmadeedoo laga leeyahay laba sabab u labadii sabab nebigaaba noo sheegay kamaa fii xadiidi bni cabaas farada rasuulu llahi sal alla alayh wasalam zakaata alfitri tuhrata lisaa'imi min allagwi warafath wa tucmata lilmasaakiin sidaas buu nebiga calayh salatu salaam yiri waxa weeyaan zakaatu lfitri nebiga waa nagu farad yeelay buu iri iyadoo ninka taa oo saa'imka ay dahirinaysaa soonkaada wixii ku yimid ee khalal ah oon habboonayn oo soonkii dhaawac kaa gaarsiiyey bay kuu kabaysaa waa kow laqwiga hadalka maalaayacniga oo markaad sooneed aad dhihi jirtay rafath waxa weeyaan waa hadalka qabiixa ah yaa hadda loo jeedaa meesha tan hadalyaalka qiimaha aan lahayn oo aad markaas soomaad aad dhihi jirtay dhibkii soonkaada u geysteen yaa ilaahay kaaga badbaadinaahoo waa lagaaga dahiraya midda kale waxa weeyaan waa tucmatan lilmasaakiin dadka masaakiintana quudis bay u tahay maalinkaas waxaa la diidayaa ummadii oo wada faraxsan ciidda u soo baxayso ninna maalintaas wuxuu ku quraacda uusan haysanin wuxuu ku qadayan uusan haysanin marka qalbigiisaa la ilaalinaya tucmatan lilmasaakiin in maalinkaa la quudiyo say qeyb ugu noqdaan dadka faraxsan inay noqdaan marka wax sahlan ma aha inaad farax gelisid nin walaalka oo muslin ah oy murug haysay inaad ka baabi'isid oo kula farxaahu ilahay agtiisa qiimo weyn bay ka leedahay markaasuu nebigu wuxuu uri waman addaaha bacda asalaat fa hiya sadaqatu min asadaqaat ninkay dhacdo inuu sadaqadaas bixiyo salaada ciidda kadib waa un sadaqa uu la baxay laakiin ma aha sakaatulfitrigii la rabay ma aha nebiga saasuu yiri marka hadalkaa nebiga in la qiimeeyo weeyaan oo aada xaawishid habeenka ciiddaa qoraxda markay dhacdo inaad habeenkaas iska bixisid liannahu dadka waxaa badan mar haddii la gaaro salaada alfajri la dukado dadkii oo dhan waxay isu diyaarinayaan inay ciidda u aadaan waxaaba laga yaabaa miskiinkiiba inaadaban helin marka habeenkii inaad iska sii bixisid yaa habboon marka dadka masaakiintana aada makanisid oo xadiid oo iska daciif ah wuxuu le aqnuuhum can idawaafi fi hada alyowm maalintaas inay ka nastaan inay dadka guryahooda ku wareegtaan wax nasiya ay yidhaahdaan oo looga badbaadiyo ayib waajibkeeda saan sheegna waxa weeyaan goormay waajibaysaa qoraxda maalinta ciid ay dhacdo ramadaanka maalinka ugu dambeeyo qoraxdiisa markay dhacdo habeenkii ciiddaa soo gashay markaasay waajibkeeda bilaabanaysaa waajib waa markaas abuu xaniifa ayaa wuxuu leeyahy ma ahane qoraxda dhacday ma ahane fajarka maalinta ka dambaysa ciidda maalinteeda markay soo baxdo ayay kugu waajibaysaa inta ka hore waa bixi kartaa laakiin waajibkuguma ah waa waqti aada u cariiri ah markuu fajarka dhasho salaad subxeed laga baxa ciidda waxaa u dhexeeya waxaan hal saacii bari aan dhammayn marka ma ka hormari karaa qofkii maalinta waxaan idhi qoraxda markay dhacdo maalinta oo ramadaanka ugu dambeeyaan idhi ka hor ma la sii bixi karaa dad waxay qabaan abuu xaniifa oo kale sidii sakaatulmaalka sana sanatayn loo bixi karo sanad ka horadba sii bixi kartaabo oo soonka soo socdo fitrada igu waajibi doonto saacii laygu lahay waa iga kanaad leedahay maalkiiba uga qiyaas qaatay imaamu shaafici yaa ku xigo wuxuu leeyahay haddii waa fitrada waxay ka waajibtaa laba mid ramadaan iyo qoraxda ciidda markay ay maalinta ciidda qoraxdeeda dhacdo marka labada sabab midkood haddii la helo waa banaanta in lasii bixiya marka ramadaan hadduu galo caawa ramadaan uu galay biri waaba iska bixi kartaabo liannahu ramadaanka sababu liwujuubi sakaatilfitri buu qeyb ka yahay jumhuurta maxay qabaan waxa weeyaan qabla alciid biyowm yowmeyni kaasaana nas oo athar e loo haya ibnu cumar wuxuu ahaan jiray markii laba maalmood ciidda ka dhinaato yuu iska sii bixi jiray saaciisa athar oo saxaabada kaasaa laga hayaa marka labadaas maalmood haddii la yihahdo laakiin waxaa ka fiican oo huban in maalinka ramadaan ugu dambeeya qoraxdiisa markay dhacdo habeenkii ciidda ay soo gasho ilaa salaada ciid intii laga gaaray intaa ka dhexaysa inaad ku bixisidaa fiican khilaafka ma joogo wakhtiga ugu qiimo badan wakhtigaas waay ayib marka waxa la bixinaya maxay yihiin waxa la bixinaya sida nebigu noo sheegay hal saac waa suus iyo waxaa tiraha ku magacow saacaas waxa weeyaan mar badan baan sheega oo waa la yaqaana hadda haddii aad madiinatu rasuulillahi tagto saacu nabiy sal alla alayh wasalam dad haystaa jiro inta laga soo qaato la jeegareeyo asigoo kale la sameeyo wadamanka islaamka lagu faafiya bay ahayd waxaa maanta ceeb ah in saacii nebiga ahay dadka aysan u muuqanin oon la aqoonin waxay ahayd inuu noo yaalo maalinka ramadaan la gaaro lasoo baxsada lagu bixiya bay ahayd liannu saaca waa yakhtalif bixasabi ma maa yulqa caleyh saaca waxa weeyaan dadaa waxaa ku leeyihin saaca meeqa kiila waay war saacan wixii lagu shuba culayskooda waa kala bedelan yihiin haddii biyo aad ka buuxisid saaca iyo hadday timir ka buuxisid iyo haddii dhagax ka buuxisid isku miisaan mau noqonaya waana isla saaci saac buuxa waa wadan yihiin biyuu ka buuxa maxaan ku raha timirow ka buuxa bariisow ku buuxa bur baa lagu buuxiyey waxaan miisaankooda waa kala duwan yihiin saaca markii bur laga buuxiyey waa khafiif markii timir laga buuxina waa culus tahay timirtii waxaa laga yaabaa shan kiilo inuu noqdo biyaha markii lagu shubay iyo burkana laba kiilo iyo bar inuu noqdo marka waxa lagu miisaamaya iyoay ku xiran tahay marka waxaa la bixinaya hal saac oo dadka waxay cunaan ah dadka meesha ku nool waxa raashiin u ah hadda waxaa weyaan maalan soomaalida bariiska waa lagu bixi karaa galleyda waa lagu bixi karaa wixii sidaas oo kaleo raashin dadka ay cunaan yaa lagu bixina hal saac markuu bariis yahay oo kale saddex kiilo oo rubi dhiman ama saddex kiilo ninkii inuu iska bixiyo bariiska iyo burka iyo waa isku dhadhow yihiin laakiin timirta oo kale waa culus tahay kiilooyinka badanay qaadanaysaa marka adiga saddex kiila ka soo qaado hadda maanta waxa weya dadkii wixii wax lagu beegaya dhan waa laga soo gudbay wax kasta miisaan baa laga dhigay wixii la beegi lahay ba xataa miisaana loo bedelay marka saddex kiilo haddaan ka qaadno ama saddex kiilo rubi dhiman haddaan ka qaadno intaasaa ku waajiba ama bariisa ama galey annaga wadankeena hadda wax laga isticmaalo waay marka waxaa la doonayaa lama fiirinayo yacni hadda maalan bariis markaad ka dhigtay iyo galley waa kala qiimo badan yihiin lama dhahayo galleydiyaa rakiisan bariiskiyaa qaalisan markaan bariis bixinayo saac dhan bixi maayo wax ka yar baan bixina la dhihi maayo lianna waxaan waa umuur tacabudiya ah nebiga wakhtigiisa timirna waa la bixi jiray hal saac shaciirna waa la bixi jiray labadoodana aad bay u kala qiimo saraayeenoo timirtaa qiimo saraysa wa maca daalika saacun baad bixinaysa waa shay laysku tacabudsaday markii zamankii mucaawiye la gaaray qaar ka mid ah waxay yidhaahdeen qamxiga ama halkan laga sameeyo qamadiga yaa yidhaahdeen waa qaali shaciirka wuu ka fiican yahay marka dad saxaabada ka mid ah waxay arkeen qamxiga saaciisa nis la bixiyo inuu u dhigmo saaca shaciirka ah shaciirka oo misagadii caadiga ahayd halkeeda saac waxaa u dhigmo qamadigi niskiisa yirahde marka nisaan bixinayna dadaasaas ku dhaqmay laakiin waxaa ka wanaagsan in saac la wada bixiyo bisarfi nadar qiimaha ay waxaan joogaan aan loo fiirin lidaliil nebiga wakhtigiisa waxa la bixinay waa kala qiimo sareeyeen lama dhihin qiimaha loo fiiriya lama dhihin marka taa weeyaan horta saaci wakhtiga markii la gaaro murunka aad buu u badtaa waxaan leeyahay qiimo maan ku bixinaa mase saaci baan bixinaa marka dad baa waxay ku leeyihin maskiinka hadda maanta in misega loo geeyo ama bariis loo geeyo shaqo weynay kaga baahan tahay waxaa laga yaabaa inuusan haysanin saliiddii lagu kari lahay qorihii uusan haysanin keytoo keyti uusan haysanin laakiin haddii aan aan u qiimeeyo saaci bariiska imisuu jooga aan lacagti siiyo isla markaasu wuxuu rabo ku gadanaya horta addoomanka waxay u baahan yihiin iyo maslaxadooda ilaahaygii abuurtaa garanay rasuulkii ilaahay soo dirtay sidaan bay masaakiinta wakhti kasta jirabo marna lacag waa u baahan yihiin marna saca waa u baahan yihiin annaga waxaa nala gudboon siday jumhuurtana wada qabaan wixii abi xaniifa ka soo haray inta kale waxay qabaan saac in la bixiyo oo xubuubtaas ah in la bixiyo marka marna muslimiinta badigood hal meelay isku raaceen midda kale naska nebiga in la ixtiraamo nebiga wuxuu beeji walidaalika abu saciid alkhudri markii uu arkay dadkii oo qiimo bixina ana laa ukhriju ilaa maa kuntu ukhriju fii zaman rasuuli llahi sal alay wasalam saacan min tamrin saacan min shaciirin saacan min kada saacan min kada intii o dhan ba wada tiriyey oo la bixin jiray saacaasaan bixina bur kama leexanay sideedana waxaa waye markii sidii sharciga ku soo arooray aad wixii u bixisid hadhow qiyaama haddii lagu weydiiyo waxaad le ilaahayow rasuulkii idii soo dirtay wuxuu bixi yidhi aanu bixiye laakiin ninkii maanta qiimo bixiyo yaa ku ogeysay inay qiimo bannaan tahay bedela saac in la bixi karo waa lagu weydiin karaa inay sax tahay in kale allahu aclam laakiin middan waa la huba cibaado la huba inaad qabatid waxay ka khayr badan tahay cibaado lagu murunsan yahay haddaad qiimo bixisid saddex imaam min aimati lislaam iyo jumhuur oo dhan waxay qabaan inaysan ansixin maxaan ku yidhaahdaa zakadii oo fitrigaad iska bixisay dadaa saas qabo laakiin saaci sidiisa haddaad ku bixisay kulligood xataa ninka dhahay qiimo waa la bixi karaa wuxuu ku leeyahy saaci in la bixi waa bannaan tahay laakiin qiimona waa bannaan tahay buu ku leeyahy marka cibaado la isku waafaqsan yahay inaad bixisid yaa kaaga khayr badan cibaado lagu murunsan yahay inaad aada geshid waa kow midda kale markii aada leedahay sidaana maslaxa fuqarada u ah in lacagta siiyo waxaa laga yaabaa adiga ijtihaadkaada u ah dad kale waxay u arkaan si kale ninka miskiinka haddii lacag kaasha loo dhiibo waxaa laga yaabaa inuu baxo marduuf qaada horey uga gato laakiin haddii la siiyo bariis bariis guriguu dhigana liannahu lagama maarmo raashiin faqiir iyo kabiir maanta qadawu u baahan yahay bariisna wau karsanaya marka ninkan in raashiin la siiya yaa aslax u ahaaba dad kale ku leeyihiin liannahu lacagta way degdeg badan tahay inay meel kale kaga baxdo xamata fasaad sigaar balaayo inuu ku gato yaa dhici karto laakiin kan waxa weyan waxa guriga looga baahan yahay asaasiga ah weeyaan marka waa loo baahan yahay marka adiga taabixi midda kale markaad leedahay waa inaan qiimo la bixiyaa waxaad ka dhigaysaa sida qiimaha saaca oo lacag lagu bixiyo inay mushkilada fuqarada o dhan xal u tahay war ninkan hadaad haddaad saaci qiimihiisa siisid mushkiladiisa waxweynka ma qabanaysa wax yaroo hal maalin ah waay waxaa weeyaan alaysa min alafdal inaad saaci sidii aad ku bixisid adoo nebiga ku dayanayo laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana haddaad masaakiinta mushkiladeeda inaad wax ka xalisid aada doonaysidne lacag ugu dar kahar allahu khayrak lacag baad ugu daraysaa lacagtii waa maxay maanta waxaa weyaan dadkii waa masaakiin dharay u baahan yihiin xalway u baahan yihiin waxay ku farxaanay u baahan qalab yaro ilmaha ay ku cayaaraan dadka maalan owlaada fuqarada waxyaalaha qalbiga ka dilaya waxaa ka mid eh ilmaha ay dadka ay duruuftooda roon tahay alaab yaro alcaab ay ku cayaaraan ay soo gadanayaan gaariyaasha lagu cayaaro iyo buskoolada iyo wax la mid ah ilmihii fuqaradana way fiirinayaan adiga waxaa kula haboon sida ilmahada wax ugu soo gedid dhowr qoys ilmahooda alaabtaas yaray ku cayaaraan u gad haye dhar u gad haddaa u keeni kartid haye wax udhig gurigoodii ay maalmo ku sii socdaan yacni xal badanaa noogala baahan yahay laakiin inaan kullal mashaakil ku soo koobno saaci oon maanta dhan ka muranoo nidhahda war qiimo maa la bixina mase sidiisaa lagu bixina taa nooma taallo sidii nebigu noo amray u bixi kadib masaakiintan mushkilo weyn baa haysatee wixiid ka xali kartid ka xali waa maalintaas maalinta ay tahay qalbigooda in la ilaaliyo nin kasta qaraabadiisa jaarkiisa inuu maalinkaa wuxuu ku bixi karo uu ku bixiyo wax fiican waa weliba atawsic cala alatfaal baa layidhaha maalinka haddaa gurigaada weliima ka samaysid dadka masaakiinta u yeertid diriskao dhan ay cunaan farxaddii ziyaaradii iyo cunitii yaa u kulmayo wax weyn weeyaan marka yaanan ka murmin cibaadadaas markii la gaaraba yaanan ku murmin sideeda ha loo bixiyo ummaddana gacanta ha loo fidiyo wallahu aclam wsala allah wsalam calaa nabiyina muxamed